bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqonaya wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhiggiisa dalka kenya waxa ay ka wada hadleen sidii labada dal ay u yeelan lahaayeen iskaashi dhinaca dalxiiska ah maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe wax looga qabanayo ammaanka isagoo kaashanaya hay-adaha nabadgelyada iyo bulshada ku nool magaalada caasimandowaan soomaaliya muqdisho ciidamada xoogga dalka iyo kuwa howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab waxay kala wareegeen deegaanka burweyn oo hoostaga degmada buuladburde ee xarun goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa shir looga hadlaya doorka waxbarashada ee dowladda indiya ku leedahay soomaaliya kaasoo ka furmay magaalada nairobi ka qayb galay qaramada midoobe ayaa walaaca ka muujisay xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku nool gudaha soomaaliya iyadoo ku baaqday in loo helo hab cusub oo dadka barakacayaasha ah lagu taageero wararka dibadda ee warkayaga subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka siiriya bishaar al asad iyo dhinacyada mucaaradka qaarkood ayaa sheegay in aynan joojinaynin dagaalka waddankaasi ka socda xilli ay sii soconayaan wadahadallada la doonayo in lagu heshiisiiyo dhinacyada siiriya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
sabdi ah saddex iyo tobanka bisha labaad ee febraayo sannadda laba kun lix iyo toban inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoona haatanna warkaasi oo faahfaahsan wasiiru dowlaha wasaaraddan warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhiggiisa dalka kenya waxa ay ka wada hadleen sidii labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen iskaashi dhinaca dalxiiska ah warbixinta warkan waxaa nairobi ka soo diray cumar cabdi xasan cumar caaqil
kulankan maanta ku dhex maray magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda dalxiiska ee dowladda kenya mudane najiib balaala ayaa ku saabsanaa arrimo la xiriira dhinaca dalxiiska labada waddan kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay safaaradda dowladda soomaaliya ay ku leedahay waddankan kenya markii uu soo idlaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta qaranka waraysi gaar ah ka siiyay arrintan wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya waxaana hadalladiisii ka mid ahaa saarkay waxaanu la kulannay wasiirka dalxiiska ee dalka kenya oo ay weheliso xogayaha joogtada ee wasaaradda dalxiiska mrs faadam xersi aniga iyo maxaan ku radaa ninka wakiilka nooga ah focal pointka dalxiiska iyo duurjoogga iyo safaaradda si sharaf leh baana noo soo dhoweeyey waxaana ka wada hadalnay calaaqaadka labada dowladeed kenya iyo soomaaliya gaar ahaan labada wasaarad howsha ka dhexaysa oo ah dalxiiska sidii aan dowladda kenya uga faa'iidaysan lahayn sidii aan u samayn lahayn shuruucda dalxiiska oo dalkeena uusan hore u lahayn shuruucda duurjoogga si loo badbaadin lahaa naftooda iyo salaamadooda loo badbaadin lahaa shuruucdii aanu ka diyaarin lahayn bacdamaa hore aysan u jiri jirin sharci dalxiiska ah ama sharci badbaadada duurjoogta ah aan rabno dowladda kenya gaar khaasatan wasaaradda dalxiiska inay gacan naga siiso samaynta shuruucda dalxiiska iyo sida dalxiiska dhaqaale looga samayn lahaa oo dowladda dhaqaalaheeda lagu kabi lahaa dalxiisku ammaanta noqday dowladaha qaarkood inuu dhaqaalahooda ku xiran yahay annagana dalkeenna uu ku fiican yahay dalxiiska dalxiiskana hadda uu noqday bilaa xuduud yani dad aan xuduud lahayn dadka research samaynaya dalxiis bay imaanayaan dadka ugaarta dalxiis bay imaanayaan dadka raba inay dabaashaan dalxiis bay imaanayaan dadka divingka saas oo kale dadka raba ugaarta inay fiirsadaan buuraha marka dalxiisku wuxuu noqday maanta mid aan xuduud lahayn oo dunido dhan lasga yimaado oo dowlada waaweyn oo talyaaniga iyo greegi iyo ruushka ay ka mid yihiin dalxiiska ay dhaqaalo badan ka sameeyaan annaga marka wasaarad ahaan waxaa weeye inaan wasaaraddii dhisno sidii dhaqaalo looga sameeyo dhallinyarada dalka gudihiis ku dhalatayna ay naftooda dalkooda u dalxiisaan oo gobollada aysan weli tegin ay arkaan ee soomaalida bannaanka ku dhalatay oon dalkooda arkin naftooda loo sameeyo inay dalkooda u soo xiisaan oo waxyaabo badan oo jecel yihiin ay wasaaradda ugu talagasho dalka hoteello badan baa laga sameeyey meel walba oo dalka ka mid a waxaa jiraan travel agencies diyaaradaha diyaarad badan oo dalka ka goosha waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan nidaam u samayno dalkana horumar fiican oo arrintaasi ku jira labada wasaaradoodna waxaan aad isugu fahamnay inaan isla saxiixano memorandum of understanding iyo inaan isweydaarsano khubaro iyo tababar xagga dalxiiska iyo duurjoogta ah marka shirkeenna si fiican ayaan isugu afgaranay dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamuud cabdi xasan bekos ayaa magaalada nairobi waxa uu maanta kulan kula yeeshay safiirka dowladda hindiya u fadhisa soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen arrimo quseeya labada wadan cumar cabdi xasan cumar caaqil
cumar aad aad umahadsan tahay maamulka gobolkan banaadir ayaa sheegay inay bilaabayaan qorshe wax laga qabanayo ammaanka isagoo maamulka kaashanaya hay-adaha nabadgelyada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka ay ka wada shaqeyn doonaan qorshe cusub oo la doonayo in lagu xaqiijiyo ammaanka waxaana uu sheegay sidoo kale inay rajeynayaan in bulshadana ay la shaqeeyaan maamulka gobolka runtii welwel badan ayuu nagu hayaa arrintaas amniga waxaanana aaminsanahay hadda magaalada muqdisho sidaad la socotaba hadda adduunka caasimada labaad oo xagga qabaca inay kamid tahay waad la socotaa horumarkaasi waxayuun ku timid ay amniga jira awgiis ayay ku timid waxyaabaha yarirowgaha jirana dee adduunkay ka dhacaan inta badan oo hadda wax anaga hadda noo gaara ma aha ayadaas yarkaana waxaan rajaynaynaa hadda waxaan bilownay hay-adihi amniga iyo gobolka banaadir oo marka hore xayndaab u dhexeeyey inaan xayndaabkaas intaan qaadno hay-adihii amniga iyo shacabkii iyo maamul gobolka banaadir oo isku duuban inay amniga ka wada shaqeeyaan ayaan rajaynaynaa oo xaladaana ugu dambeysay waxaan qabanay xafladii ugu horeysay oo guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyayaasha saldhigyada iyo kuwa qaybaha iyo kuwii nabad sugidda iyo kulli laga soo wada qayb galay oo riwaayado lagu turjumayo wada shaqaynta inay muhiim tahay marka waxaan rajaynaynaa amnigu inuu sida uu hadaya uu ka fiicnaa doono caqabaad waa iska jiri karaan oo ma waa dhammaanayaan hadda hal maalin iyo laba maalmooda wax ku dhammaanayan ma lihin haddana waxaan aad iyo aada u aaminsannahay haddii aan iskaashanno oo shacabku uu qaybtiisa ka qaato oo hay-adaha amniga si hufan oo xalaal ay u shaqeeyaan oo maamulku si hufan oo xalaala u shaqeeyo oo laisgarab istaago in aan wax ka qaban karnaan aaminsannaha waana aad iyo aad aanan ugu rajaweyna in wax ka qabsoomi doonaan
maamulka gobolkan banaadir ayaa waxa uu wadaa dadaallo la isugu xirayo bulshada iyo ciidamada ammaanka si ammaanka degmooyinka gobolkan banaadir loo xaqiijiyo waxaana dadaaladaasi ka mid ah barnaamijka ama mashruuca loogu magac daray darseynta oo maamulka gobolka banaadir sannado ka hor uu bilaabay kaas oo qeybo ka mid ah magaalada muqdisho ka hirgalay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa waxa ay la wareegeen deegaanka buurweyn oo hoostaga magaalada buula burde xarun goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmadaasi buula burde cabdicasiis duurow cabdi ayaa radio muqdisho u sheegay in ciidamada ammaanka qaranka iyo kuwa howlgalka amisom ay ku guulaysteen in deegaankaasi ay kala wareegaan maleeshiyada kooxda al-shabaab waxaana uu sheegay in howlgalku uu sii socon doono laguna xaqiijinayo ammaanka deegaanada hoostaga buula burde arintaas waa jirtaa alxamdulilah waxaan ku talagalnay qorshe howlgala oo ku saabsan buurweyn meesha la yidhahdo udhexaysa buurta jilaqsi kuna taalla laamiga oo nimankan labadiidka ee ummadan soomaaliyeed kusoo qaatay kontraktiga ama kandaraaska inay baabiyaan iska bireeyaan bilaa maxna bilaa shaqi intana ka been sheegaan ayaan u aadna halkaa inaan ka qaadno waana ka qaadna saacadda la joog gacantaan ku haynaa maleeshiasaa sida caadad u ah inay wax gaadaan oo shacabkaa uun baabi'iyaan mooye haddeer tabar ay loogu hor yimaadeen ma lahan marka guurweyne dhowr malaan tagnay waana alxamdulilah hadda si fiixan aan ugu guulaysan si fiixan aan gacanta ugu haynaa waxaan ugu helinay walaaleen hil walaalan ugu laayay oo mar kastaba aan iskarabsano waanan kala maarmin marka arrintaas saa wey
gobolka hiiraan iyo magaalada buulaburda deegaanada hoostaga ayaa ciidamadu waxay waayihii dhaweeyii dhowaa ka wadeen dadaalo la doonayo in lagu soo celiyo gacanta dowladda iyo maamulka buulaburde deegaanada yaryar ay kaga sugan yihiin kooxda al-shabaab wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa shir looga hadlayay waxbarashada waxa ay uga qayb galeen magaalada nairobi shirkaas oo diiradda lagu saaray doorka indiya ay ku leedahay waxbarashada soomaaliya mar kale cumar cabdi xasan cumar caaqil ayaa warka nairobi kasoo diray shirkan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaana dowladda hindiya ay ku soo bandhigaysay waxbarashada ay siiso waddamada afrika oo ay ku jirto soomaaliya shirka ayaa soomaaliya waxaa uga qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi bila nuur waxaana uu ka sheekeeyey ahamiyadda ay soomaaliya u leedahay shirkan wuxuu ahaa shir waxbarashada ku saabsan oo dowladda indiya soo hor bandhigtay horumarka ay ka gaartay dhinaca waxbarashada iyo siday dowladaha afrikaanka ah ee runtii ay saaxiibada yihiin ay wax uga bartaan dalka indiya iyo horumarka waxbarashadu gaartay ayuu ku saabsanaa shirkan wuxuu soconayaa labayo tobanka iyo saddexiyo tobanka shirka soomaaliya waxaan kaga soo qayb gallay rag fara badan aniga iyo wasiiru dowlaha warfaafinta iyo u qaybsanaha waxbarashada safaaradda soomaalida ee dalka cabdirasaaq saddexdayadaas ayaanu ahayn runtiina si fiican ayuu shirku u socdaa shaqo fiican baana ka socota meesha waxaan intii uu shirku socday la kulanay high commissionerka ama safiirka indiya u qaabilsan soomaaliya oo shirka aanu ku kulannay waxay ii sheegtay inay dowladda soomaaliya saaxiib dhow yihiin taariikh dheerna ay saaxiib yihiin sidaa darteed annaguna waxaanu ka codsannay deeq waxbarashada ayna siiyaan inay ku mahadsan yihiin laba qodob ayaananu ku darnay inna loo kordhiyo deeqda waxbarashada ay sanadkana siiyaan iyo in ay noo yacnii maadooyinka sayniska ah ayna siiyaan si dadku dalka iyagu waa dal burbursan si dalku horumar u gaaro oo dhallinyaradu ay soo bartaanin maadooyinka sida gaarka ah cilmiga ku saabsan ee sayniska ah cumar cabdixasan cumar caaqil
qaramada midoobe ayaa walaac ka muujisay xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku nool gudaha soomaaliya iyadoo ku baaqday in loo helo qorshe cusub oo dadkaasi lagu taageeri karo ibraahim faranse ayaa ka warramaya uqaabilsanaha xogayaha guud ee jamciyadda qoroomaha ka dhexaysa dhanka xuquuqda dadka gudaha ku barakacay welter kelin ayaa sheegay inay lama huraan tahay in xal waara loo helo dadka ku barakacay gudaha soomaaliya waxaan u baahannahay in xal kama dambays ah loo helo barakacayaasha waxaan u baahannahay inaan u helno guryo shaqoyada kale ee ay u baahan yihiin ayuu dalkan ayaa hadalkiisa intaa ku daray in la joogo wakhtigii la xoojin lahaa barnaamijyada bani'aadinimo iyo kuwa horumarineed kuwaasi oo qayb weyn ka ah xalka dibwadejinta barakacyaasha waxa uu ugu baaqay kuwa ku lug leh barnaamijyadaasi inay eegaan xalka lagu caawin karo dadka gudaha ku barakacay iyo sidoo kale in dadkaasi lagu caawin lahaa inay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore abaarta ay ugu soo carareen marka loo eego warbixinta xafiiska iskudubaridka arrimaha bani'aadinimo ee oja in in ka badan hal milyan oo soomaali ah ay ku jiraan xarumaha barakacyaasha ee soomaaliyeed qaramada midoobay ayaa sidoo kale tirada xirooyinka barakacyaasha ee soomaaliya ku sheegtay inay gaarayaan afar boqol oo kun kuwaasi oo intooda badan ka yimid gobollada dalka sababo la xidhiira abaarta iyo colaadaha wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka soomaaliya saalax sheekh cismaan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay diyaar u tahay iyada oo kaashanaysa beesha caalamka dib u dejin in loo sameeyo dadka ku barakacay gudaha dalka
halka warkaasi aad kala socotaan waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha wadanka syriya bishaar al asad ayaa sheegay in ciidamadiisu ay qaadayaan tallaabooyin la xidhiidha waddanka syriya gudihiisa si ay dib ugu soo celiyaan deegaanada faraha dowladda syriya ka maqan hadalkan ayaa yimid markii dhinacyada hadalkan ayaa yimid markii isbahaysiga waddamada dunida ee duqeymaha ka wada waddanka syriya kuna lugtale xaaladda cakiran ee waddankaasi ay wada siixdeen heshiis qeexaya in la joojiyo duqeymaha iyo dagaalada waddankaasi ka socda si fursad loo siiyo wadahadalka dowladda bishaar al asad iyo dhinacyada mucaaradka dhinaca kale qeybo ka mid a mucaaradka ayaa iyagana dhankooda ku dhawaaqay inaanay u hoggaansamaynin go-aankaasi ka soo baxay xulufooyinka waddanka syriya dhibaatada ka socota qeybta ka ah ee isku raacay in xaaladda la dejiyo waxaana mucaaradku ay sheegeen inay wadayaan dadaalada ay doonayaan inay dib uga xoreeyaan sida ay qabaan dowladda bishaar al asad ee shiicada ah bishaar al asad ayaa waxa uu sheegay waraysi uu siiyey wakaaladda wararka faafisa ee royters in ciidamadiisu ay sii wadayaan dadaalada ay ku doonayaan inay dib ugu qabtaan magaalooyinka ka maqan waxaa kale uu ka soo horjeestay ama uu beeniyey warar ay faafisay qaramada midoobey kuwaasoo sheegaya in ciidamadiisu ay dhibaatooyin bini-aadannimo iyo weliba dembiyo dagaal ka geysteen waddankaasi siiriya waxa uu sheegay inaanay jirin dhibaato gaar ah oo ay sameeyeen ciidamada sida uu sheegay waddankaasi siiriya madaxweynaha siiriya bishaar al asad ayaa intaa waxa uu ku daray waraysiga uu bixiyey in uu taageerayo heshiiska dhinacyada xulufada waddanka siiriya ee caalamiga ah ha yeeshee ay ka go-an tahay in ciidamadiisu ay gudaha waddankaasi wax ka qabtaan kooxaa kooxaha dhibaatada ka wada sida uu waraysiga ku sheegay madaxweynaha siiriya bishaar al asad warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidduu seega waxay dib ka yeeri kartaa barta internet-kan ku leenahay radio muqdisho dot net